xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ah tony bilikan ayaa waxa uu talaadada u safri doonaa guatemala si uu markaasi wadaxaajood goboleed ah uu uga yeesho arrimaha socdaalka saraakiisha ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta maareynta socdaalka iyo isdhexgalka qaxootiga sida ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana socdaalkiisan uu imaanayaa laba sano kadib markii koox ka kooban labaatan dal ay ku heshiiyeen sidii loo qaabeyn lahaa iskaashina looga sameyn lahaa arrimaha socdaalka xogeeye blikan waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa horumarkeena labadii sanee lasoo dhaafay waxa uuna sii wadi doonaa tallaabooyinka wadajirka ah ee socda si loo xoojiyo maareynta socdaalka bini-aadanimo iyo dhaqangelinta adag wadooyinka sharciga iyo marinada u helitaanka ilaalinta iyo kobcinta qaxootiga iyo isdhexgalka qaxootiga ameerika sidaas waxaa yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller oo ku yiri hadal uu soo saaray oo qoraala baaqa los angeles ee socdaalka iyo ilaalinta qaxootiga waxa ay ku celinaysaa ayaa layidhi qaabka loo qaabeynayo in la abuuro sharuudo ammaan nidaam bini-aadanimo iyo socdaal joogto ah oo ay ka go-an tahay dhinacyadu inay ilaaliyaan badbaadinta iyo sharafta muhaajiriinta qaxootiga magangelyo doonka ah iyo dadka aanan wadamada lahayn waxaa sidoo kaleeto lagu iftiimiyey baaqaasi in loo baahan yahay in wax laga qabto sababaha keena in dadku ay guryahooda kasoo haajiraan madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa dabayaaqadii bishii maarso waxa uu ku martigeliyey dalkan maraykanka madaxweynaha guatemala bernardero aravelo waxa ayna ka wada hadleen arrimaha qaxootiga aqalka cad ka hor inta uusan aadin guatemala blican waxa uu ka qaybgeli doonaa shirka amniga xagga internetka ee looga hadlayo california miller ayaa waxa uu yiri bilikan waxa uu faahfaahin doonaa dadaalada maraykanka ee lagu kobcinayo midka loo dhan yahay ee ammaanka barwaaqada ah xuquuqda ixtiraamka leh iyo sidoo kale badbaadada iyo sinaanta ayada oo loo marayo aragtida dhabta ah ee maraykanka iyo aragtida firfircoon ee meelaha teknolojiyadda muhiimka ah oo ay ku jiraan internetka xagga dijitaalka ah iyo qeybaha kaleete teknolojiyadda